Hay-adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha Qaranka ayaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ku soo gabagabaysay shirweynaha garab istaagga qaxootiga, barakacayaasha iyo dadka dalka dib ugu soo laabtay. Shirkan oo socday muddo laba maalin ah ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe, xubno ka socday urur goboleedka IGAD, iyo madax ka socotay shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ku yaala dalka. Agaasimaha xiriirka hay'adaha samafalka ee hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka, Maxamed Daacad ayaa ka warbixiyay qodobada looga hadlayay shirka muddada uu socday.
shirka inuu lahaay miro dhal recommendationadiisa ka garan kartaa insha allah iyadan waxaan rajayn doonaa recommendationnadaas inay fulaan sida ugu dhaqsiyaha badan hadduu allaha uu dila ogolaado hay-ad kasto iyo wax kasto ay barnaamijkaas quseeyo shirka sidoo kale inuusan naga noqonin shirka labada maalin ee laisku imaado qof walba oo ka socda wasaaradaha ama hay-adaha caalamiga ahna waxaan ku dhiirigelinaynaa in yacni sidii barnaamijyadan looga shaqeyn lahaa xeerarkooda iyo nidaamkoodana hore loogu sameyn lahaa in meeshii laga soo ambaqaaday inta badan waxaa dhacda shirka markii laisku imaado maalmo kadib maalmahaas markii la wada hadla kadib dhaqdirac meeshii laga soo qaaday inuu shirarka noocaas naga noqonin hay-ad walba oo inta fadhisa wasaarad walba ama shaqsi walba mas-uuliyad ayaa ka saaran wixii laga hadla meeshaan marka waxaan rajeynaynaa in meeshaas laga ambaqaado aanan meeshiina looga harin kaxafiis ahaana anaga wixii nooga aadan insha allahu tacaala waa ka hirgelin doonaa Shirkan ayaa door muhiim ah ka qaadanayo sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa qaxootiga, barakacayaasha iyo dadka dalka dib ugu soo laabtay si ay u helaan garab istaag